war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda maanta uu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi u magacaabay cabdinaasir axmed xirsi maxamed inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah halka cali xuseen nuur beegsina uu magacaabay inuu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga dhaktar axmed cali maax warsame ayaa la sheegay in loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha mukhtaar maxamed cali agaasimaha guud ee maamulka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha rofesor cabdi nuur axmed cabdi gurey ayaa isna loo magacaabay agaasimaha guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha xuseen maxamuud maxamed xasan ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dhaktar cismaan xuseen warsame cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska injineer cabdiraxmaan maxamed muxumed ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta halka cilmi cabdiraxmaan cashuurna loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta maxamed cilmi aadan ilka case ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska halka cabdirasaaq jaamac nuur naakhuude loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga jamaal cabdi muuse diiriya ayaa loo magacaabay inuu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha cabdiraxmaan sheekh xasan ismaaciil bile agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda cali maxamed cali nuur ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka maxamed xuseen axmed dhabeeye agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dibadda halka axmed muuse muruud maxamed isna loo magacaabay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cabdikariin xuseen siciid ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdilaahi maxamed xaaji ducaali ayaa isna loo magacaabay safiirka somalilan u fadhiya midooda yurub maxamed cismaan xaaji axmed indhabalac gudoomiyaha gobolka gabiley halka axmed cismaan xasan cilmi timacaddana loo magacaabay gudoomiyaha gobolka saaxil mustafa cabdi muuse nuur gudoomiyaha gobolka buuhoodle khadar baaruud cumar cabsiye ayaa isna loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka murudujeex halka maxamuud ibraahim axmed ducaale sandheere isna loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in faysal awjaama xirsi xawte ilka case isna loo magacaabay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale madaxweynuhu ku sheegay in mas-uuliyiinta uu xilka u magacaabay uga mahad celinayo sidii xilkaasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkooda shaqo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa